sida uu xaqiijiyay howlgalka afrika ee maraykanka waxa ay duqeeyeen degmada jarib ee gobolka jubbada dhexe halkaasoo kooxda al-shabaab lala bartilmaansaday saldhigooda waxaa sarkaal u hadlay ciidamada cirka ee maraykanka u sheegay in ujeedadu ay tahay kooxda al-shabaab in la wiiqo awoodooda lana kala eriyo haddii ay damcaan inay weeraro soo abaabulaan waxaa tan iyo markii uu bilowday xanuunka covid nteen hoos u dhacay howlgalka kooxdaasi haddaba sahre cabdi axmed ayaa wareysatay korneyl maxamuud ismaaciil fartoon oo saraakiishii hore ee soomaaliya ka mid ahaan jiray haatana degan dalka maraykanka u joojiyeen coronaviruska meel walbo adduunka o dhan baa hawshiisu ay istaagtay waa malahanaga laakiin si kale iyo u joojiyeenna way dhici kartaa laakiin annagu taasaan u badinaynaa
waa garta kooxda al-shabaab muddo ayay joogtaa gobollo badan oo jubbada dhexe ay ka mid tahay meelo ka mida shabeellada hoose awoodooda duqaymo uun sidaan oo kaleeta mar walbo lala dhaco maxay ka bedeli kartaa
saaray qaabka al-shabaab maraykanku oo la dirirayo al-shabaab waxba kama bedeli karto haddaan ciidan ahaan aan dhan ciidan haddaan ka fiiriyo al-shabaab si kale oo badan baa loola diriri karaa oo aan dalkana dib u keenayn waxay haba yaraate eh waxay ka bedeli kartaa ma jirto sahra marka markaasaa leeda micnaha micnaha waxa weeye dee al-shabaabku waa niman yaryar oo qoryo wata aan dabaabaad waaweyn wadanin aaladda ay wadanka hadda ay dadka ku leynayaanna waa aaladdii lagula dirirayay hub waaweyn iyo ma garanaysaay marka qaab farsamooyin fara badan baa al-shabaabka loola diriri karaa waa gartay bal marka waxaad iiga warantaa had iyo goor duqeymahan ee laga geysto dhulka shabaab ay joogaan dad shacaba ayaa ka agdhow oo saameyn ay ku yeelataa hadda sida africom ay sheegeen oo kaleeto xilligan aan kula hadlaya war-saxaafadeedka ay soo direen oo julib inay duqeeyeen ay ku sheeganayaan waxay sheegeen in mar walba ay soo gaaraan wararka la xiriiro in dad shacab ah ay waxyeella soo gaarto islamarkaasina uu qiimeyn maraykanku ku sameynaya arrintaas bal marka waxaad iiga warantaa sidee looga feejignaan karaa dad shacaba ayaa ku nool meelaha duqeymaha ay ka dhacayaan oo shabaab ay joogaan saaray waa su-aal aad iyo aada u wanaagsan walaalle waxa weeye horta wuxuu al-shabaab keliya raadinaya ma aha istaraatiijiye kalena way oo militarina way ku jirtaa meesha oo ah wadankan soomaaliya koo iyo labaatan sano ayuu shuuci ahaa ciidamada maraykankuna ay aad iyo aad ugu bahnaayeen istaraatiiji ahaan inay gudihiisa soo galaan marka maanta janis bay u heleen waxay heleen soomaalis haysata waa garta laakiin dhinac markii loo fiiriyana soomaaliya markii dhinac la fiiriyana waxay noqotay meel inta badan ay ka qayliyaan beesha caalamka la sheego in xataa argagixiso caalamiya ay ku dhuumaalaysanayso marka bal dadka shacabka ah ee ka agdhow meelahaas ayaga laftirkooda maxaa la gudboon dadka shacabkii saaray ninka maanta weli ag degan ama beer falinaya oo maskiina oo maalinqad ah de isaga maxaa la gudboonaan karaa nin marka ninkan maskiinka isaga maxaa la gudboonaan karaa waxba lama gudboona isagu wuxuu u baahan yahay aqoon-yahankiisii iyo ciidankiisii iyo dadkii waddankan iska lahaa inay ka caabiyaan uu mooyaane isagu isagu dee waxba saaray waa waa ninka halkaa iska jooga maanta adduunka taariikhda waa waa wax kormaya weeye dowlad soo martay ma jirto muxuu ahaayey waxaan kula dardaarmi lahaa siyaasiyiinta iyo dowladda hadda jirta inay dadka la aruuriyo al-shabaab waxaa la diriri karaa saaray soomaalida oo midowda keliya oo dhinac uga soo jeesata waxaa keliya oo looga bixi karo dee waxa weeye iyadoo ciidankeedii soomaaliya ee qumanaa ee waxaan oo dhan ba iska caabin lahaa in la dhiso ma garanaysaay waxaan kharashka ku baxaya amison halkaasaan usoo qaatay kharashka amison lagu bixiyo saddex meelood haddii saaray loo dhiga hal meel baa ciidan soomaaliya anfacda marka waa wax la iska indhatiraya sahra soomaaliduna garan mayso way is haysataa hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey korneyl yuusuf maxamuud ismaaciil faratoon oo saraakiishii hore ee soomaaliya ka mid ahaa iminkana degan dalkan maraykanka saare cabdi axmed ayuu warramayay halka aad nagala socotaana waa p o a washington